gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiyaraha soobe ee degmada wadajir munaasabada dhagaxdhiga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada wadajir mudane cabdiraxmaan maxamed cali agaasimayaal ganacsato odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gidisan ee bulshada gudoomiyaha degmada wadajir mudane cabdiraxmaan maxamed cali ayaa ka warbixiyey dhismaha laamiyaraha soobe ee degmada wadajir iyo sida bulshada ay isku abaabuleen madana guddoomiye soo dhowow waddadan in la dhiso waxaa abaabulay dadka heer wadajir gaar ahaan waaxda jarnaal daa'uud dadka deggan hadday ahaa lahaayeen ganacsato odayaal qeybaha kala duwan ee bulshada waxay iska aruuriyeen lacago ay ayagu isi saareen waxay wadaan weli abaabulka dhammaystirka lacagahaas gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed ayaa bogaadiyey doorka iskaashi oo ay bulshada iyo maamulka degmada wadajir ku dhisayaan wadadan oo muhiim u ah isu socodka bulshada asigoo xusay in maamulka gobolka banaadir uu kaalin weyn ka qaadan doono dhismaha si loo horumariyo kaabayaasha isu socodka bulshada waxaad tihiin dad awood u yeeshay inay isku toosaan waxna hagaajistaan waddadan marka ay dhammaato oo aan furi doonno waxaan ilaahay ka rajaynaa inaanay dheerayn waayo waxaan ku kalsoonahay abaabulkii iyo awooddii aad ku bilowdeen inaad ku dhammayn doontaan dhismaheedii waa noo bilowday waxaan sugaynaa dhammaadkeeda oo aanu ku xarag jari doonno meeshay ka bilaabataa laga xarag jiraa waxaan rabaa inaan ka xarag jiro meeshay ku dhammaato wadadan ayaa muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha waxaana socda dadaallo lagu horumarinayo bilicda wadooyinka kuwaas oo ay iska kaashanayaan maamulka iyo shacabka gobolka banaadir